Guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Farweyne ayaa ganacsatada u baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha xaafadda cusub ee wadajir taasoo laga hirgelinayo duleedka Kismaayo. Guddoomiyaha ayaa ganacsatada u soo jeediyay in meesha xaafadda cusub laga dhiso dhul ay ka iibsadaan si ay qayb uga noqdaan horumarka magaalada.
waxaan isleeyahay waa dhul wixii dhul looga baahnaa kulansaday marka ilaahay ha idiin barakeeyo dadka reer jubbaland oo dhan iyo soomaalida meel kasta ay joogto iyo dadka gudaha iyo dibaddaba waxaa u furan inay ka qayb qaataan horumarkan oo qof walba ay kaga qayb qaato intii kaga aadan ninkii booso gadan lahaa iyo ninkii guri ka dhisan lahaa soomaaliya waa saddex gashay qabyaaladna waa ka guurtay marka horumar baa loo baahan yahay maanta haddii maayirkii taagan yahay naqshadiina taagan tahay muwaadin dhul nadiifah naqshadaysan caalamka naqshadiisa la jaan qaadi kara annana waa idinku ducaynaynaa haddii ilaahay idmo intaas waa baaq guudo dadka aan u jeedinayno annaga laftigayagu waxaanu rabnaa meelaannu beeshan ka dhiganno wixii annaga nugu aadan annagana qayb baannu ka noqon doonnaa dabcan mushaarka iyaga yar baannu ka iibsan doonnaa haddii alla idmo waxaan ballan qaadaynaa wixii adeega bulshada ahaa hadday noqon lahayd saldhigyadii booliska hadday noqon lahayd m c hkii hadday noqon lahayd garoonkii ciyaaraha wixii ay adeega bulshada u baahnayd inaannu ka samayno mas-uuliyadda dowladda waaye annagaa ka samayn doonna waxaa ku dhow oo dhulkan saaran beer hal kilomitir iyo siddeed boqol ah oo loogu talagalay public bark loogu talagalay oo beertii dadweynaha dhulkan buu saaran yahay iyadana qayb ka mida waxaannu samayn doonnaa bilaha soo socda inaan shaqadii ka bilowno